bismillaah xuseen xasan dhaqan waa mahadsan tahay rugta ganacsiga gobolka shabeellada dhexe ujeedada ugu weyn u aasaasna waxay tahay inaan ganacsiga gobolka shabeellada dhexe u helno network caalami ah taasoo nagu xiri karto suuqyada caalamiga ah iyo rugta ganacsiga soomaaliya iyadoo anagoo kala shaqaynayno inaan helno free trade ama waxaa la yidhahda ganacsiga xorta ah oo shayga ka baxa gobolka shabeellada dhexe ama xoolaha shabeellada dhexe laga qaada ama beeraha shabeellada dhexe kasoo go-o sida ay tahay aan suuq ugu helno caalamka caqabadaha ugu badan oo ewelna haystana waxay ahaayeen inaan heli karin shayga meel aan toos anaga uga dhoofsano ama meel aan toos uga baxsano ama suuq liinta nimay u xidhan tahay sisinta nimay u xidhan tahay basashu nimay u xidhan tahay xamar ninba nin walbaba rugta ganacsiguna ay u calaamaysay cid walbaba suuqeeda in loo ilaaliyo marka maadaama aan taasna lagu xadgudbi karin inaan anaguna aan rugta ganacsiga hirshabeelle iyo rugta ganacsiga gobolka shabeellada dhex anagoo ah aan helno treat sida ay u heystaan rugta ganacsiga jubbaland iyo puntland iyo somalilan intaba ay u heystaan inaan anaguna u helno ma jiraa wax caqabad ah oo ganacsiga gobolka shabeellaha dhexe ka haysta dhinaca amniga ama dhinac walba ay noqoto oo aada leedahay rugta ganacsiga waxbay ka qaban kartaa
ni horta amniga annaga dhammaanteen waxaan la qabnaa soomaaliya oo dhan laakiin annaga caqabada noo gaarka ah ka shabeelle dhedhexe ahaan waxay tahay caqabadda waddada jidka annagu shayga waxaan nahay ka ganacsi ahaan qolada ugu dhow muqdisho haddana aan ka faa'iideysan sababtoo ah shayga nyaanyada inta ka baxda ama qudaarta inta ka baxda frish kuma tegi karto xamar sababtoo ah meeshii laba saacadood loo socon jiray waxay u socotaa afar labaatan saac oo kaamila ama waxaa laga yaabaaba inuuba gaariga uusan gaarinba meeshii ka soko uu ku gadoomo oo badeecadaadi meeshaas ay ku khasaarto marka caqabada noogu weyn waa wadadii laami haddii aan la heli karin xataa in ummadda soomaaliyeed iyo ganacsatadu gobolka iyo dadka jaaliidahaba iska kaashadaan sidii meelaha ugu dardaran oo baabuurta ku gadoomaysa xataa loo buuxin lahaa oo caro ama jaay loogu shubi lahaa
gobolka shabeellaha dhexe waa gobol badhna leh beerana leh ganacsiga qudaarta iyo sidoo kale kalluumeysiga iyo xoolaha nool kan rugta ganacsi ahaan ganacsatada rugtan ku midaysan ma haystaan suuq oo aada leedahay maanta waa u iibgeyn karaan ama way heli karaan meelay iib ugu helaan waxa ay soo saaraan ha waa waa waaba diyaarinaba qorshahaas aan ku iibgeynayno waxa aan soo saarno sababtoo ah maba samayn lahayn rug ganacsi haddii aanan heli karin meelaan wax ku dhoofsano marka waa diyaarinay waxaana kaloo ka kaashanaynaa guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliya iyo rugta ganacsiga soomaaliya inay naga caawiyaan wixii talo iyo tusaalo iyo training iyo consultanty ah iyo qorsho ah inay nala sameeyaan sidii aan u heli lahayn ay noola noogala shaqayn lahaayeen maadaama aan anagu iyaga hoos tagno inay inay nagala shaqeeyaan suuqaas caalamiga ah maadaama iyagu yihiin networkii dhammaa ee ganacsiga ee soomaaliya annaguna aan naha gobol ka mid ah marka rugta ganacsi marka la yidhaahdo ganacsigu fara badan yahay ganacsato yaryaraa jirto kuwo warshado leh marka ganacsiga rugtiina waxay kulmiso muxuu yahay ganacsiga rugtan waxay kulmisaa warshadleydii beeraleydii kalluumeysatadii oolifestoga xoolaaleyda iyo kor sare u qaadidda ganacsiga yaryarka ah ee dadka aan kari karin inay ganacsigooda horumariyaan oo aan budgetka badan u haysan ama aan heli karin waxay ganacsigooda ku horumariyaan sidii loo caawi lahaa oo samafal ah ama ama ganacsiga waxaa la yihahda microfinansiga in lagala shaqeeyo abuur la siiyo dadkii wixii horumarin ah waxyaaba badan ay kulminaysaa laakiin muhiimaddu waxay tahay inay kor u qaaddo xoolaha nool beeraha wax soo saarka beeraha ay kordhiso suuqna ay u hesho network lagu iibgeeyo u hesho isku xirto ganacsadaha wax doon iibka raba iyo kan wax iibsanayo inay isku xirto in warshado yaryar la helo maadaama anagoo hadda haysano qudaartiiyo kaamil qudaarta annaga aan iibgeyno iyo midda naga halaawdo waxaa badan midda naga halaawdo haddii aan helno marka warshado yaryar oo warshadahan small industrieska la yidhaahdo aan helno ku rakibano gobolkeena waxaa laga yaabaa inaan inaanu u baahan nyaanyo gasiciisan inaanu u baahan cabitaan lasoo shiiday oo banaanka laga keenay inaanu u baahan qudaar oo farsamaysan oo laga keenay wadamo kale ee dhammaanteed aan ku samay karno isla gobolka shabeellada dhexe sababtoo ah shayga hallaabay ama yaanyada baqbaqday ama kan hallaabay waxaa waxaa waxaa ka badan waxaa ka yar kan kan aada suuq geysay laba gasac laba kartoon markaa soo saarto kartoona hallaabay ama kartoonya bara halaabay marka kuwaas halaaba xataa la warshadey karaa oo la samey karaa marka kama faa'iideysan waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sideetan iyo shan kama faa'iideysana waxa noo soo go-a siiba qudaarta